فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyaed oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka dhowxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tiro dad ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday israsaaseen ka dhacday gudaha magaalada hargeysa waxaan idiin soo gudbin doonaa xog ku aadan dagaalkaas diyaarad sitay saraakiil iyo ciidamo etoobiyaan ah oo ka degtay magaalada hargeysa maxaa ka jira wararka sheegaya in diyaaradda ay leedahay dowladda itoobiya laga celiyo magaalada hargeysa xabashidii saarneyd ee doonaysay inay ka degaan magaalada hargeysa halkee bay aadeen wararkii ugu dambeeyey oo arrimahaasi la xidhiira ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dhuuxa caawa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan boqolaal itoobiyaan ah oo gaajo ugu dhintay gobolka tigreega falanqayn ku aadan umuurahaasi ayaad maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka waraysiyo ay bixiyeen ayaad maqli doontaan qodobadaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa dowro muddo saddex bilood socotay oo loo soo xiray ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee gadow عيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waahaga ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyeed oo dhammaystiran caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay lixda rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kale waa toddobiyo tobanka bisha koowaad labada kun afar iyo labaatanka aan ku bilowno qodobka ugu horeeya magaalada hargeysa saacadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacday israsaaseen dhexmartay ciidamo kala taabacsan maamulka muuse biixi iyo sidoo kale mucaaradka dagaalka oo ahaa mid qaraar ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhow masallaha galbeed ee magaalada hargeysa dagaalka uu muddo kooban socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la xaqiijiyay afar qof oo midi ka mid a shacab yahay inuu goobtaasi ku dhintay booliiska maamulka somalilan oo dhacdadan war ka soo saaray ayaa xaqiijiyay khasaaraha halkaasi ka dhashay هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag wararka magaalada hargeysa ayaan ku guda jirnaa diyaarad siday saraakiil iyo ciidamo itoobiyaan ah ayaa waxa ay ka degtay magaalada hargeysa ee caasimada gobolka waqooyi soomaaliya diyaarad nuuceedu yahay helikabtar oo ay saaran yihiin labaatan qof oo isugu jira ciidamo iyo saraakiil ayaa waxa ay ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa wararka qaar ayaa tibaaxaya in ciidankan ay ilaalo u noqon doonaan mas-uuliyiin etoobiyaan ah oo ku wajahnaa magaalada hargeysa waxaa la arkaya gawaarida ciidanka oo ay wataan xabashida itoobiya islamarkaana ay saarnaayeen haween ka tirsan ciidamada itoobiya kuwaasi oo hub ku dhex sita dadka shacabka magaalada hargeysa si ay u ilaaliyaan wufuudda xabashida ah ee la doonayay inay soo degaan maanta magaalada hargeysa sidaan xogta ku helnay waxaa kusoo wajahnayd diyaarad ay leedahay dowladda itoobiya taasi oo ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xabashida itoobiya si ay u dhaqangeliyaan heshiiskii dhowaan ay la yeesheen maamulka somalilan kaasi oo badda soomaaliya lagu siiyey dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan gurgurta ayaa sheegatay in diyaaradda ay hawada ka celisay islamarkaana ay ku laabteen halkii ay kasoo duuleen laakiin xogo hoose oo lasoo dusiyey ayaa sheegaya in mas-uuliyiintii saarneyd diyaaraddaas ay kusoo wajahneyd magaalada hargeysa ay durbo magaalada hargeysa tageen iyagoona soo raacay diyaarad ay leeyihiin dad ganacsato ah أسير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa wadanka itoobiya ah gaar ahaan gobolka tigreega waxaa ka jirta xaalad majaaca oo aada u daran iyadoona lasoo tabinayay in boqolaal itoobiyaan ah ay gaajo ugu dhinteen gudaha wadankaas wararkii ugu dambeeyey majaacada ka taagan dalka itoobiya waxaa ka waramaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay waxaa sii xoogeystay colaadaha hubaysan ee ka holcaya gudaha wadanka itoobiya kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida iyo jabhadaha kala duwan ee qowmiyadaha wadankaasi dega loolankan oo hadda u muuqda inuu galay marxalad ka duwan midii hore waxaa ka dhashay dhimashada kumanaan ruux iyo barakaca boqolaal kun oo qof oo etoobiyaan ah kuwaasoo la nool duruufaha qallafsan ee ay ka dhaxleen dagaalka ahliga ah jabhadda mucaaradka amxaarada ayaa dardargelisay howlgalladeeda ay ku beegsanayso ciidamada federaaliga etoobiya wararka ka imaanaya gobolka amxaara ayaana sheegaya in isbuucan oo keliya la dilay boqolaal askari halka boqolaal kalena gacanta lagu dhigay ayna maxaabiis ahaan u haystaan dagaalyahanada amxaarada ee fano baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalo muujinaya mucaaradka oo dagalka ka ridaya askar ka tirsan ciidanka etoobiya kadib markii ay u dhigeen weeraro dhabagal ah dagaalkii magaalooyinka ayaa u muuqda inuu hakaday waxayna dhinacyadu isku fara saarayaan dhanka wadooyinka mucaaradka oo hubka nuucyadiisa kala duwan wata ayaana dhulka howdka ah ku kala firirsan waxa ayna kusoo yaacayaan wadooyinka marka ay ciidamada federaaliga ah ay saadka isku gudbinayaan mid ka mida muuqaalada isbuucan baraha internetka lagu faafiyey ee saameynta xoogan reebay waa mucaaradka amxaarada fano oo ku habsanaya kolanyo ka tirsan ciidanka xabashida xilli ay ku socdaalayeen bannaanka magaalada gondar maleeshiyaadka hubaysan ayaana ku xoomaya gaari uuraal ah oo ay ka buuxaan sahay kala duwan waxa ayna laynayaan askartii gaariga la socotay kadibna gaariga ayay degsanayaan dhammaan saadkii saarnaa oo isugu jira rasaas iyo raashin sida muuqaalka laga dheehan karo amxaarada ayaa iyagoo gaajaysan kasoo baxay howdka waxa ayna u hamuun qabeen saadka saaran gaariga waxaase xusid mudan inay dhammaystirayaan dhaawacyada islamarkaana ay meydadka askarta etoobiya ka siibanayaan dareyska ay xiran yihiin muuqaal kale ayaa muujinaya dagaalyahanada mucaaradka ee fano oo gubaya gaadiid gaashaaman iyagoo gacanta ku dhigaya ciidamo ka tirsan dowladda federaaliga ah islamarkaana dareerinaya sida xayn ari ah oo kale gobolka oromada jabhadda mucaaradka ayaa la wareegtay dhul baaxad leh kadib dagaallo ay la galeen ciidanka maamul goboleedyada iyo kuwa nidaamka ee abiy axmed saraakiil ka tirsan kooxda olla ayaa kasoo muuqanaya iyagoo gaadiid dagaal ku dhex wata deegaano ay ka qabsadeen ciidamada federaaliga ah marka laga soo tago in dagaalka etoobiya ka socda uu yahay mid siyaasadeed oo mucaaradku ay ku doonayaan inay ku ridaan nidaamka abiy axmed oo ay u arkaan mid faashi ah haddana isdilka qowmiyadaha ayaa ah midda ugu daran ee halakaysay amniga daakhiliga ah iyo dhaqaalaha intaba qowmiyadda amxaarada ayaa aaminsan in abiy axmed uu heeb ahaan u colaadinayo sida uu sheegayo mid ka mid a saraakiisha fano oo khudbad uu jeediyey si cad uu sheegay inay u dagaalamayaan sidii ay dabargo uga badbaadin lahaayeen amxaarada
አንድን ዓላማ ከግቡ የሚያደርሰው ከዓላማው ንጹህነትና ወርቃማነት በላይ waxaan leenahay hal hadaf oo keliya kaas oo ah inaan shacabka amxaarada ka badbaadino dabargo' lala damacsan yahay sidaas darteed ayaan dhiiggeenna iyo nafteenna huraynaa shakina igama jiro inaan hadafkaas ku guulaysan doonno waa in aan xoojinnaa dagaalka ka dhanka ah nidaamka daalimka ah ee abiy axmed dagaalkani waa mid dib u xorayn ah ee keliya ma ahan mid siyaasadeed ከንፈር እንዳይመጠጥለት አድርጎ ሰብኳል። ነጩንም ጥቁሩን dhinaca kale gobolka tigre ee waqooyiga etoobiya dhaca waxaa weli ka jirta musiibadii ka dhalatay dagaalkii labada sannadood socday majaaco iyo cuntayari ayaana laga soo sheegayaa gobolkan hay-adda w h o ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dad ka badan laba boqol iyo toban qof ay u dhinteen cudurrada majaacada ka dhashay gobolkan dadka degan ma tacbadaan beeraha sababa la xiriira dagaalada oo dhulka geliyey qalabkii ay wax ku beeran jireen sidoo kale waxaa ku dhuftay abaaro saameynba aan reebay dadka dhimanaya ayaa u badan kuwa nugul sida caruurta iyo haweenka waxaa weli gobolka ka jirta deganaan la-aan siyaasadeed taasoo dib u dhigaysa in bulshadu ay soo kabsadaan warbixinno kale oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay laba boqol iyo labaatan iyo shan qof oo etoobiyaan ah kuwaasoo gaajo darteed u dhintay iyadoo in ka badan boqol ruux ay ku dhinteen hal deegaan oo keliya warbixin shalay ka soo baxday dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu sheegay in dhul ka badan toddoba boqoloo kilomitir aan la beeran karin sababa la xiriira miinooyin iyo haraadiga hubkii lagu dagaalamayay oo firirsan dowladda maraykanka iyo hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegay in etoobiya ay ka gacan siin doonaan sidii gobolka tigre miinada looga saari lahaa siyaasadda maquuninta ee uu abiy axmed la soo shirtegay ayaa dalka etoobiya ka yeeshay mid ka mid a dalalka ugu fadqaladaha badan ee qaaradda afrika
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waxaan weli kuguda jirnaa barnaamij hodhow xawareysiid idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markana inaadno dhaka iyo gobolka gedo waxaa dhowaan lasoo gabagabeeyey dowro muddo saddex bilood ah u socotay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee gado xafladii gunaanadka ahayd ee dowladda loogu soo xiraya waxaa ka hadlay mas-uuliyiin culimo iyo sidoo kale nabadoono waxaanu ku bilaabaynaa maamulaha dowladda sharxad kooban ayuu ka bixinayaa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه هل كان إن شاء الله تعالى أن كسجيدنا يا دوردي هذا مع الله جري اختتام كذا مفدني ardadii ay cardigooda hadda aan ku dhegeynsanaynay muddadii bilaabatay iyo halkii ay soo gaartay oo lagu soo gebagabeeyey ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu soo gebagabeeyey muddadaas duruustii socotay oo ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtogeliyey in aan soo dhammaysano duruustaas ayaa halkan kasoo jeedinaya insha allahu tacaala dowladdu waxay furantay bishii rabiicul awal saddexdeedii ayay furantay sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ayay furantay maalin isniin ilaahay subxaanahu wa tacaala muddadaasii koobneed duruustii aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ahay si guud ahaan waa saddex bilood insha allahu tacaala muddada ay socotay bishii koowaad waxaan soo qaadanay kutubada kale ah usuulu thalaatha iyo kitaabka khud caqiida arbaciin nawowi islaaxu lmujtamac khulaasatu nuuru lyaqiin juska koowaad ee siiradna wa calayhi salaatu wasalaam kitaabka fiqhu lmuyasarka adduruus lmuhima licaamati lumma tafsiirka qur-aanka oo hal jus ah tadbiiqii qur-aanka kariimka iyo maxaa ladhah jiray tasxiixii nudqigana waa barbar socday intaasi bisha koowaad duruustaasaa noo baxday ashahru thaani waxaa noo socday oo noo biloawmay kitaabka sulam lwusuul ilaa cilmi lwusuul axkaamu ljihaadi wa fadaa'iluh alarbacuun fi fadli shahaada cumdat laxkaam kitaabka xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abi shujaac kitaabu tawxiid qiraa'adii oo tasxiixi aheedina halkeed ayay sidii ugu socotay waxaa sii socday oo bishii labaad qur-aanka kariimkii tafsiirkiisii oo haddana hal jus ayaa ilaahay subxaana wa tacaala in loo akhriyo uunu suurtogeliyey iyo khulaasatu nuurulyaqiin juskii labaad bishii labaad intaasoo duruus ah ku baxday bishii saddexaad waxaa socday cumdatul axkaam aan kor kusoo xusnay qismigii qaybtiisii cibaadaadka wixii ka dambeeyey ilaa dhammaadkii saasoo kale kutubadii hore u socday oo bishii labaad ee bishii saddexaad uu soo gudbay waxaa ka mid ahay kitaabu sulam lwusuul ilaa cilmi lwusuul khulaasatu nuurulyaqiin juskii saddexaad iyo qaybtii ka dhigneed sulam ayaa ilaahay subxaana wa tacala noo suurtageliyay in dhammaysano waxaa kaloo bishii saddexaad la akhriyey kitaabu tawxiid waxaa kaloo duruus la qaatay bishii saddexaad ka mid ahaa addalaa'il fi mawaalaati ahli lishraak waxaa saas oo kale aan kusoo qaadanay alurjuzatu lmii'iya fi dikri xaali ashrafi albariya waxaa saas oo kale aan kusoo qaadanay xisnu lmuslim saas oo kale kitaabka alajaruumiya ee naxwaha saas oo kale tafsiirka qur-aanka kariimka juskii saddexaad tadbiiqii qur-aanka kariimka iyo tasxiixina waa noo barbar socday duruustaas aan soo xusay insha allahu tacaala muddadii saddexda bilood ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu halkan u makaniyey halkaas ayay nooga soo gebagabowday dowladan waa dowlatu sheekh mukhtaar abi zubeer taqabalahu allahu shahaadatah sheekh ayaa looga magac daray dowlada shicaarkeedana waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar shicaarkaasi ayay wadatay sheekh maxamed bishaar wuxuu ka mid yahay culimada soomaaliyeed gabagabada xafladda dowladda loogu soo xirayey ciidanka alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar ayuu kelimad ka jeediyey bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan waxaan kelimad shukri ah u jeedinayaa xarakada guud wilaayada gobolka intaa iyadaba waan u mahad celinayaa waxaana uga mahad celinayaa fakirkooda iyo soo jeedkooda gacanna inay cadowga kula dagaalamaan gacanna ummadda inay wacyigeeda cilmiyan iyo ruuxiyan iyo jasadiyan iyo ufuqiyan intaba inay sare u qaadaan jazaahum allahu khayran juhuuddaas iyo aragtidaas iyo fakirka iyo soo jeedkaas habeen iyo maalin ay ku jiraan awalan waxaan idiin dardaarmayaa تقوى الله عز وجل وهي وصية الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله عز وجل هي العمل بالتنزيل وكو عمل فل وعمل فله كتابك إلهي سبحانه وتعالى والخوف من الجليل الله عزيزك أهو لقبقه تقوى إلهي سبحانه وتعالى قفك وحي دحل سينيسا حقية باطل كينو كالقرته عدلقي يجور كينو كالقرته dulmiga iyo maaragtay cadliga inuu kala garto baadilka iyo xaqa inuu kala garto waddada toosan iyo waddada qalloocan inuu kala garto wax badan baa maaragtay maxaan ku rahdaa ayay ku tusinaysaa taqwada ilaahi subxaanahu watacaala cilmigaa ilaahay kuugu furayaa ufuqaada iyo maskaxdaada ilaahay ku furayaa fataqu llaha caza wajalla waa nimraas la weheshado weeye saasaa marka ilaahay subxaana watacaala mar walba ilaahay cabsidiisa rasuulka laga soo bilaaba ilaa ummadiisa uu mar walba ilaahay noogu celcelinaya subxaana watacaala ittaqu llaha wattaquu waxaweyaan maaragtay kelimaadkaasaa mar walba lasoo celcelinaya taqwada ilaahay subxaana watacaala qofka waxay siinaysay dhaxal siinaysaa inuu ilaahay qofka ka arsaaqo min xaysu laa yadri meeluusan gelin waman yattaqi illaaha yarsuqhu min xaysu laa yaclam alla subxaana watacaala wuxuu ka arsaaqayaa meelaadan garanaynin qofka ilaahay hadduu ka cabsado xag ilaahay baa laga arsaaqayaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja faraj baa ilaahay kuu yeeli dariiq baa ilaahay kuu yeeli meelaad ka baxdaa ilaahay kuu yeeli taqwada ilaahay subxaana watacaala marka mar walba waxay maaragtay maxaan ku rahdaa kuu tahay mid aad quudato ood ayadoo maaragtay maxaan ku raha weheshato oo ilaahayna maciinkuugu noqdo ayay keenaysaa dadka in lagula dhaqmo akhlaaq wanaagsan waa ahmiyadda koowaad oo jundiga ninka jundiga ah waa inuu yahay khaluuq ay ka muuqanaysa akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waxa uu xambaarsan yahay oo dhabarkiisa saaran maskaxdiisa ku maaragtay qufulan waa ilaahay diinkiisii weeye oo uu ka tarjamaya mar haddii aad ka tarjamaysa diinta ilaahay hubka aad haysata iyo dharka aad xihan tahay iyo laqabka aad xambaarsan tahay waa diin diin ilaahay bay ka matalayaan oo maaragtay maxaan ku raha maiil ka yihiin mar haddii marka diin ilaahay aad matalaysid waa inaad macnaha muujiso akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu waa shayga labaad ee bacda tawxiid towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala ka bacdi waa shayga ummadda lala soo ambiyada ilaahay lala soo diray inay maaragtay towxiidka ku dhammaystiraan nebigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam innamaa bucudtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa layla soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan waana tii nebigana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sifeeye wa innaka lacalaa khuluqin cadiimun uu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala wa min almu'miniina caaisha radia allahu tacaala canha markii axad ataabiciin uu weydiiyey akhlaaqda nebiga calayhi salaatu wasalaam hal taqra'u alqur'aan bay ku tiri qur-aanka ma akhrisaa nacam bay ku tiri ayuu ku yidhi markaasuu ku tiri radia allahu tacaala canha khuluquhu khuluqu lqur'aan akhlaaqdiisa haddaad rabtid waa akhlaaqda qur'aanka meel kale ha u raadinin wax kalena ha ka raadinin yamtailu maa umira wuxuu fartoomi jiray wixii la faro wuxuu ka hari jiray wixii laga reebo ma uusan gudbi jirin xuduudda saasuu nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed akhlaaqda inaan hagaajinno markaan la dhaqmayno mujtamaca markaan la dhaqmayno reeraha yaga iyo caruuraha yaga la dhaqmayno markaan la dhaqmayno maaragtay maxaan ku raha ummadda inteeda kale waa lagama maarmaan arrintaa ayada waa arrin muhiima inaan fahamno xusnu lkhuluq waa shay muhiima weye waxa aan xambaarsannaha waa mas-uuliyad waa xilal xilkaas la xambaarsan yahay in laga run sheeguu u baahan yahay marka hore isaga marka hore in laga run sheego aaniyan cidda loo xambaarsan yahayna in loo run sheego ammaanada aan wadno oon xambaarsannahay inaan u run sheegno oon kaga run sheegno oo aanan waxba u qarinin waxna aanan maarata uga been sheegin waa laga maarmaarantaa iyada ikhwaanii jasaakum allahu khayran maalmihii iyo ayaamihii tegey iyo bilihii tegey ood halkan fadhideen waxaa idinku socday cilmi ilaahi subxaana wa tacaala cilmigaa ilaahayna waa ammaano korkiina ammaanuu ku yahay maaragtay maxaan ku rahdaa waana lidin weydiinayaa ummadda inaad badbaadiso cadaab ilahay ka badbaadiso waa dacwo ila allahi subxaana wa tacaala jihaadku waa dacwa qahriya wey dacwatun qahriya wey marka hadday dacwo qahriya tahay waa inaad marka garatid mas-uuliyada iyada iyo xilkaa isaga ah waa inaad dareensanaato waa inaadna macnaha u taagan tahay markii loo baahda nabadoon iyo maartay maxaan ku rahdaa in la nabadooneeya waa inaad tahay ninkeedii oo ummadda maartay maxaan ku rahdaa kala haagi karo oo maskaxiyan maartay maxaan ku rahdaa u kala furfuri karo oo lagu dayan karo waa inaad tahay markii loo baahdo shiddatun maartay maxaan ku rahdaa waa khilda oo cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa inaad tahay ninkeedii waa inaad tahay ثانيا waxaad wakiil ka tihiin diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay diinkiisa aad wakiil ka tahay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala siday tahay inaad uga run sheegtid haddaad ka run sheegtid waa lagugu dhibi waa lagugu dili dhiiggaada lagu banaysan maalkaada lagu banaysan wax kastaa lagu banaysan waxa weeyaan inaad ku dhimatid adoo ka run sheegaya wajazaakum allahu khayran intaasaan kelmadayda ku soo gaabinaya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabadoon indhayar wuxuu ka mid yahay waxgaradka gobolka gado isagana gabagabada xafladdaasi ayuu ka hadlay sagaashan sano ayaan joogaa ilaa laga soo bilaabo dowladdii rayadka iyadoo aadan cadde ee yoomana haada waxaan joogay magaalo iyo meel ciidan leh lama kulmin ciidan dowla islaamiga loo qabtay wax la baray diinta la baray la diyaariyey haddana wixii la baray soo bandhiga waa ii maanta weli lama kulmin waxay ii tahay maalin cusub waxaan mahad labaad u celinayaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo ka shaqeeyey in ardadaa wax la baro diyaarisay mahad baan u celinayaa majaasa macallimiintii waxbartay dulqaadatay ardadii waxbaratay u dulqaadatay dhibka ilaahay baa mahad u sugnaatay baan u mahad celinayaa ardadii wixii la baray noo soo bandhigtay oo aan ka dhagaysanay macallimiintii aan ka dhagaysanay ardadaa wixii la baray noo akhrisay kutubtii la baray oo kala duwanayd oo nooc walba lahayd ardadaas waxaan u soo jeedinayaa ee anoo ku ammaanahaya siday u dadaaleen oo wax barteen waa ku ammaanaya waana ku dhiirigelinayaa waxaan ku talin inay siyaadsadaan wixii la baray wax ku darsadaan ayaguna ay ummadda wax baraan intaas waxaan kaga gudbayaa waxbarasho ciidan baad tihiin ciidanku waa derbi waxaan rajaynayaa derbigaas inaad noqon doonto derbigii diinta ilaalinayay oo ku wareegsanaa diinta inaad noqotaan baan rajaynayaa dadkooda kuwii u adeegi lahaa ilaalin lahaa dulmiga ka ilaalin lahaa u jilcanaan lahaa ka warqabi lahaa inaad noqotaanna waa ku talinayaa dadka maanta jooga waa saddex nin maanta yaqaan berrina yaqaan nin maanta yaqaan oo aan berri aqoon nimaan maantana aqoon berrina aqoon dadku saddexdaa weeye asal mid afraad ma jiro kuwii maanta yaqaanay oo berri yaqaanay allah idin waasaa idiin soo jeedinayaa ninka yaqaana maanta oo berri yaqaana wuu xukuman yahay waa nin og inuu dhiman og in lala xisaabtami og in ciqaabu jirto uu xisaabtamaya maantuu yaqaan berrina waa yaqaan ninka maanta yaqaan berrina aqoon wuu fasaxan yahay waa kuwaa ordaya adduunka rogahaya ummadda kharibahaya weeye midka saddexaad maanta ma yaqaano berrina ma yaqaano ayagaasoo ku dhex lunsanya wuu daba socdaa waxaa yimid waxa la barto oo wax lagu dhaqo waa labo waa diin iyo maadi dadku waxay yidhaahdaan ninka maadiga bartay oo ku fogaaday aqoon-yahan ma aha dadku waa aqoon-yahan iyo hunguriyahan aqoon-yahan waxaa la yidhaahdaa xaqa iyo xalaasha nimay u kala soocan yihiin waxbartay diin leh ummadda diin u sheegahaya ku hogaaminhaya aqoon-yahan weeye aakhariya adduun ayuu ka warramayaa saasuu ka warqabaa wuu xukuman yahay wadduu hayaa ma leexan karo ninka maanta maanta yaqaanoon berri aqoonna waa kaa laydinkagama sokeeyo kuwii dalkaas ilaalin lahaa diintana tiir u noqon lahaa inaad noqotaan baan rajayn waan ka sheekeeyey waxaan idhi ciidan baa tihi dowladda kacaanka waxaan ka maqli jiray nin lagu seexdo ha seexan dalka maanta halis buu ku jiraa dalku maanta halis buu ku jiraa gaala ku tartamaysa kuwa u adeega oo dalkii sheeganhaya oo dadkii sheeganhayana hor ordayaan waa kuwa ku talinaya ku dhawaaqahaya ha la laayo dadku meelay ku jiraanba ha la laayo waxaa laleeyahay shabaab baan laynaynaa oon la diriraynaa waxaa lala dirirayaa wax diin sheegta oo diin inay ku dhaqmaan raba iyo wixii la joogaba wax kala soocan ma jiraan meeshay galaanba waa la laynaya waxa jooga cir ha laga laayo oo dhul ha laga laayo darbigii wax difaaci lahaa allah idinka dhigo kuwii dalka ilaalin lahaana allah idinka dhigo arday baa tihiin rag la soo xulay oo shubaanaha tihiin oo dhallinyaro ah intaasaan idinkula dardaarmayaa gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas ayaa kelimad jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نقدق المسلمين نمعوين كان لكوبي كرنسيي أيوه الرئيسو نمعة الإسلام والإيمان نمعة الصحة نمعة المضاركة نمعوين كاسون لكوبي كرين وإلهي سبحانه وتعالى وكل شيء وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها بعد الحمد لله سبحانه وتعالى وحن مرات مهد علينا ضيوفta kala duwan ee nabadoonada culummada akhyaarta kale waxa weeyaan masab kastay ku joogaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran tilaabadii aad soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro mar kale waxaan u mahadcelinayaa raggaan mujaahidiinta ah muraabidiinta ah ku ribaadayey in ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay bartaan ayagoo xaalado kala duwan soo maray sidaan ognahay maca daalika haddana ku sabray in ilaahi subxaanahu watacaala cilmigiisa ay dheef un ka qaataan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar kale waxaanu mahadcelinayaa macalimiintii oo runtii intii raggan ka aflaxaan oo waxaa weeyaan waxay daruus barteen oy maanta nagu dul akhriyeen intay ka barahaya dul joogeen waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana watacaala amhaalkiina ha badiyo khayrka ilaahi subxaana watacaala cilmigiinan ha barkayan idin leenahay waxaan rabaa marka insha allahu tacaala inaan dardaarankayga ka dhigay saddex qodob qodobka koowaad waa dardaarankii ilaahi subxaana watacaala uu u dardaarmay annaga iyo ciddii naga horraysay dardaarankaas muxuu yahay dardaarankaas waa dardaaran na badbaadinayo aakhir iyo adduunyo waa dardaaran annaga dadkii naga horreeyey loo yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah dardaarankaas marka waa mid shaamil oo kooban qodobka koowaad waa taqwa allaahi wa xusnu khuluq ilaahay oo laga baqo iyo dabeecad wanaagsan oo lala yimaado dabeecadda wanaagsan waa shay qaali ah ilahi subxaana watacaala addoomanka uu ku gaar yeela waxaa weya qola gaar ah qolana dabeecadda waa ka suushaa ilahay dabeecadda hanoo hagaajiya amiin ah dabeecadda wanaagsan waxaa lagu ammaanay nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam wa innaka lacalaa luqun cadiim waxaa weydiiyey saxaabadii nabi maxamed la noole calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen nabi maxamedo waxaad noo sheegtaa wax janna lagu gala noo sheeg yacni ayaga baadiya ka maqnayd macnaha nin kastana waxa ka maqan oo ku xeel dheeraada uu raadiyaa waxay yidhahdeen waxaa naga baqan baadi baa naga maqan oo maxay tahay waxaan jinna ku gaari laynaa rabnaa nabi waa soo koobay sooma taqwallaahi e xusnu lkhuluq xusn alkhuluq culamada qaar ka mid ah sida xasan albasri kale wuxuu leeyahay saddex arrin saddex bindi uu soo qaata macnaha tusaale ahaan waadna taqaaniin wuxuu leeyahay midda koowaad arrinka ugu horreeya waxay tahay kaful adaa adiga dhibkaaba ubad inaad ka reebato qodobka labaad waxay yidhaahdaan badal adaa bixin maxaad bixinaysaa cilmi aad baratay waxaad tahay daaci yacni waxa aad baratay inaad bixiso maal baad leedahay maalkaada bixi cilmigaada bixi xigmadaada bixi bixin baa laga rabaa arrinka saddexaad culamadu waxay yidhahdaan talaaqat lwajhi wejigaan ilahay muxuu kusiiy subxana wa tacaala haddaad maxbiis ka dhigto wejigaan ilahay kusiiy subxaana wa tacaala maal dad lama gaartay wejigaada hagaaji yani ma dad la diyaarinayotiin maanta culamatiin mogti culamaatihiin wejigiina la rabaa ummadda inaad kusoo kasbataan arday badanaa la rabaa inaad soo saartaan wejigaada haddaad xirta ma soo saari karti macnaha wejigaaga fur talaaqat lwajhi oo kale waxaad ku arkaysaa nabiga alayh salatu wasalaam inuu leeyahay laa taxqirana min almacruufi he shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin daliiq kama qala alayh salatu wasalam soo ma ikhwaani marka waxaa loo baahan yahay wejigaa ilahay kusiiya inaad furto subxana wa tacaala qodobka aan doonayo kale waxay tahay cilmiyaad barateen waadna wada hor tadbiiqiseen hadday qur-aan tahay hadday tafsiir tahay hadday xadiis tahay hadday waxaa weeyaan siiro tahay hadday luuq wixii o dhan waan wadu akri soo ma cilmigaanu maxaad u baahan tahay cilmiga laba unbuu qofku noqdaa bis wax saddexaya ma jiraan cilmi laga bartay afka ee aan dhaafaynin iyo cilmi laga bartay qalbigo marka afka laga bartay kadib qalbiga degaayo kee manfacale kan qalbiga manfacale kan lisaanku adoo ku dhabi oo maxay tahay dood un baad u bartay bis ah birina kuu shafeeci maayo waa haddii waxaa weeya qalbiga uusan degin waxaa la rabaa suuradda qur-aanka suuradda ugu yar haddii lagugu dul akhriya in wax kaa bedasho waxaa lagaa rabaa qur-aanka inuu dhadhan agtaada ku yeeshto waxaa lagaa rabaa qur-aanka inaad jeclaato waxaa lagaa rabaa dadka ehel qur-aanka inaad jeclaato waxaa lagaa rabaa ciddii ilaahay ka fog inaad nacdo intaasuu qur-aanku ku faraya macnaha meesha maanta aan joogno aan ka soconno waxaa kan u soconaynaa inaan cilmiga dalabkiisa sii badino inaan noqono dulaab isu haddana aan u soconno shayuuq inaan noqona laga raba macnaha aad baan ugu faraxsanaya runtii rag dhalinyaro ah ee waxaa weeyaan cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala saan u soo diyaariyey saan u baranayo ayagoo ma ogtahay mashquul kala duwan jiro haddana sidaa isu diyaari waxaan u leenahay jazakum allahu khayran aad baan idinku faraxsannahay cilmiga markaas sii wada ha cajisina maanta meesha aad joogtaan intaad buugga yarka ah waraaq dhex geliso maantana taariikhda qorto maanta mastawa aad joogto iyo beri mastawa aad joogto waa inay ku kala socnaato macnaha ikhwaanay kitaabka ilaahay un baranay oo wakhtiga nooga baxay waa inaan siyaasanaa waxaad isugu jirtiin ducaad iyo qiyaado waa arkaysa sooma yacni maanta ummadda muslimiinta ah annagaa waa xaraaso xaraasana waa derbi derbigaa tihiin waa derbinimada inaan isku ilaalisaan waa in ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa maanta aan baranayno ay naga hesho waxa weeyaan dadaal fara badan hadduusan camal jirin cilmi ma jiray macna mar kasta oo tilaabo qaado ilaahi ku shukri subxaana wa tacaala shukriga wuxuu keenaa wax kaa maqan ayuu kuu soo dejiya macna lain shakartum laasidanakum soo ma walain kafartum he ina cadaabi lashadiid marka waa in had iyo jeer aan shukrina waa in marka juhdigaada laba laabto waa in mas-uuliyadda la dareemo caqli shaqeeya waa inuu jiro waxaanu leenahay walaalaha mujaahidiinta in waxa weeyaan halka meesha aad kaga hayseen hadda aad tadawur yeelataan oo si kor usii kacdan idin daarmina insha allahu tacaala waa inaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala had iyo jeer dad u khadmeeya aan noqono mar koowaad iyo mar labaad waxaan ku faraxsanahay wujuhdiina cilmigii la bari uu ka muuqdo maca almucalimiin maca alarday waxaanu leeyahay jazaakum allahu khayran dowladeennii muddada soo socotay intaasay nooga xiran tahay ilaahi subxaana wa tacaala khayrkiina ha badiyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyeed ayaan kusii dhownahay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxa ay soo bandhigtay saddex askari oo toobadkeenayaal ahaa kuwaasi oo kasoo goostay dowladda federaalka askartan waxay ka mid ahaayeen ciidamadii tababarka loogu qaaday dalalka uganda eritereya iyo sidoo kale masar waxay ka sheekeeyeen ciidankii ay kasoo baxeen iyo qaabkii loo soo dhoweeyey magacayga waa maxamed idriis aadan deegaanka waxaa kasoo jeedaa beledweyne waa raacay mageen raacay waa lii xareey mageen lii xareey muqdishaa liigey muqdishaa liiga sii qaaday diyaaraddaa nagala saaray waxay ahayd labada kun labaatan iyo labadi bishii laba iyo tobanaad labaatan iyo labadeeda labaatan iyo labadeedaan ka duulnay sanadka cusub oo labaatan iyo saddexda waxaa noogu dhashay caasimadda eliteri macnaha saxarada buuroleyda aana la geeyey afar kun iyo shan boqol oo ahay waxaa la geeyey meesha markii la geeyey bil waxba tababare ma qaadan wax tababare anagoo qaadan bishaas walax qumbuluus laha aa noola keenay sarwaal iyo shaat isku dhegan nooca macnaha madow aan noola geli markiin noola geli madaxaa nagala xiiray garoonaa nala geey gaardhisaa noola bilaabay lix bilood markiin joognay keliya ay xanuuntay marka dadka xamuumaadka ku jiro aniga daawo liima siin daryeel xumaa ka jirta meesha malis daaweeya waxba lamahay meesha macnaha saxara maho iska joogaa lagu leeyahay anagoo saas u joognaa macnaha nin oo madaxweynaha ka socda noo imaaday madaxweyne xasan sheekh waxuuna tababarkiin waa idin xirin waa idin qaadaa waa idin qaadaa haddii nalala hayaan dhahnay meeshii oo noogu tagay mana qaadin adiga faraha nagala qaada tababarkii dhan waa nagala jooji cunto meeshaas maba laga cuno dadka baahayo u dhintay laba xabo rooti ah iyo koob shaah bisaa laga cunaa maanta laba xabo rooti iyo koob shaah subax haddii cuntid galabtina qaanda beriisaa lagu siinaa xasaasiyow le xasaasiyo uu kacay korkaa ibabarare xakaakeyn wax la dhaha macnaha candhe u yaqaanin ayuu aa igu dhacay marka rafaad badan ala kulmay intii meesha aan joogaan dhahay soomaaliya hal mar yaa igeeyay macnaha ma ka raba hataa qori hataa kama rabo yaa igu qaada diyaarad ciidanka heerkaa soo gaara baahi daraaddeed wax baxsado waa jiraan aad iyo aad boqol camal waa gaaraan dadka baxsaday oo macnaha oo lasoo qabtay oo la dili oo god lagu riday haa dadna macnaha waa soo baxsadeen oo soomaali waa soo galeen dadna xaduudka lagu qabsaday haddii macnaha adoo baxsaday oo orday haddii lagu arka waa lagu soo qabanaa god oo macnaha waxaa jira dadka lagu rido oo indhoola noqonaa godkaasaa lagu gelinaa indhaha gebkaa dhahaa god dhulkuwa qof annaga macnaha oo nagala geli ma arkin laakiin qof ciidankii hore afar sana dad joogayaa jooga ma ogtahay oo waasha dadka tiinaysanaa meeshaan ugu tagnay maxaa idigu dhacay markii in allahi afar sana meeshaan joognaa labalaba xaasaan kasoo tagnay hooyaan kasoo tagnay wixiina maaragtay moobeel aan ku wactana hataa ma lahane saasaana jirta waa annaga moobeel intaan keenayna ayagoo inaga horreeya afka aqaaniyaa macnaha moobeel waaye anaga kow iyo toban bilooda hooyadeen ka maqanaya moobeelka elboorkaa noogala reebtayba kuwa macnaha tuuga ahaayeen waxaan dheheen meesha malala taga kara hayaan dhahna waa u qaybinay waa siinay annaga waxba iskama oga indhagoonaan iskahen intaa ka helaya macnaha nin oo ilkaha ka jaba suujaadu cunay waaba moobeelka waaba asiga waxuu ka dhiganaa bay cuntee marka markii saas ayaa u dhacday waxaana lalahay soomaaliya hadii la qaadaahayey madaxweynaha noo imaaday oo eliteria iyo kan kaloo macnaha xasan sheekh laleeh waa noo imaaday markay noo imaadeen waa fiican tihiin waana baxaysiin aana lalahay hayee aan baxna intaa noola wadaa waxaa idiila wadaa cows weyna idiila wadaa cows weyn maa idiila wadaa haa haye ciidanka meeshaa soo joogaa elitri dhexdeeda aad nagula soo qudbay haye waa nala soo qaaday waxaa nala keenay musaawo musaawo waxaa noogala keenay bas musaawo bas markii noogala keenay waa nala waday diyaaraddaa nala saaray diyaaradda markii nala saaray soomaaliya aan kasoo deganay mobel iyo simakaara liisi waxaa lii dhaha waalidiintaa la hadal waalidiintii habartayaan wacay hooyada keligay wiil iga qabtaa wallaahi bilaahi markii aan wacay oon wacay maxamed waa markiin dhahay hooy istaagay ka dhacday mobeelku waa tuurtay marka mobeelkii habarta markiin wacay ay tuurtay mobeelka gabar walaashayaa soo qabatay yaa waa ay dhahday war maxamed waa aan dhahay aboowow hooy waa suuxsantahay dhahday aabbahaana mar hore u dhintay meeqaa biri uu duugan yahay waa saddex biri uu duugan yahay dhahday mafahanti adeeg gabartii ilmaha kuu dhashana inta ilmaha diibku ay ku cunahayaan habartaana waa aragt indhehe beeshe maalinkii bixiisiisay u oynays hal ilay beeshe haddana ishii kale wax yaray uu joodaa dareekeyga soo noqdaya wallaahi bilaa caadi a u oybe dadka ay la yaabeen maxaa u oynaysaa lidha maxaa u oynaysaa maxaa aan dhahay reer dhisan aan kasoo tagay haddana wax joogo ma laha lidha aan dhahay macnaha waalidiintii aan ku tishanayo oo macnaha aniga garab qabanayo oo reerkeyga biilaya aabahayna hadduu dhintay oo macnaha reerkii biilaya u dhintay oo intaa ilasoo eegsiya anaa kusoo caasi andala habartay andala maaragt indhaha ay beeshay macnaha anigana macnaha camal aan haynin oo haddana macnaha saas liisii dhehaay adduunye maxaan ka jooga aana dhimashaa dhaantee andala habarta aan macnaha intii xerada la jooga aan soo wacay waxaan dhahay hooy macaan wiilkaada aan dhahay aniga ma kaa maqni waa imaana boqolkiiyo boqol hal mid aan kaa codsana aan dhahay nimanka walaayada islaamiga inaad igala hadashid oo macnaha xogteyda aad u sheegtid xaafadda marka imaada wallahi bilaa habartee waa liiga fujin waay mafahanti adeeg habartee waa liiga fujin waay ilmaheyga waa liiga fujin waay cabdigariin maxamuud jusow waxaa ka mid tahay xasilinta magaalada muqdisho loo yaqaano ciidanka bolis militari waxaan ka raac xamar waxaa laga qoraya xerada jaalisiyaad adig markaa joognay adiga bil camal waa bixaysiin lala ahmad marka hore waa bixaysiin inta la aadaa waay meel aaday dowlma sheegaayo waa bixaysiin marka hore wuxuu ahaa in loola aadiyo dubay xagga yursa tababar ana layno cimaaraadka meesha dubay xerada ay aada adila aadinaya caasimadooda waxaan dhahaa wasiirka gaashaadhig daqaadir nuur jaamac سفر مع سفر سلام ونير ان شاء الله وبحسين مالك يتوبرك اذكر ام نقطتين هذه دب ugu jugteen soo man online diyaar waan ahnay bas ciidanka falafaha loo soo qaaday waxa marka saddex waxaan kala joognay oo saddex urur waxaa joogtay harnana saddex urur waxaa joogtay xeer damaaya xeer damaaya laga soo bilaabay xeer damaaya ururkii u horreeyay marka la qaaday la geey marka taliyaasha kiika ku kala hadleen dad buugaasha buurbura joon duur ilaa war meesha niligi maxaa war meel filniin duur ilaa niligi waaya waan xagee kambaalo waxaa butiyaa baa lahaa يواندوا بس مش مش أورك لبض أورك تحرر بحن دياد أو ملتير لهم بحه دياد تحرر بحه شعب مرك في دياد حلو رعا فلاي ثلاث بغلات بغلات بغلات بغلات أمر فلاي ثلاث مش لقو دياري مش لقو لقو دياري هم قالوا دياري بس حن ما فلاي برك لسك باسبور لسك سود أدي لسك سكوير هذه لسك تفتري بس تلي كلام مش كي كلام كسر يا مش ماذا يعني مال بعد مرك أو مال بس واحد بيت روع عيار أو كفيل سنة وايش تكتين هورك الفريس هورك من الفريس سنة وحاول أنا مرك درك عنك بلوك بس أنا قلت حيري دبو دباتي فدي هاي مش أنا مركي بس فدي سلاي أنا سوق على سحب فيل كيف سو أنا أنوك تبي أنا في أنوك تكوي تموق فالله أنوك تبي سان أوجر جيسك أسكو في ديستا جيم لا يعني كانوا كلوا توس أنا كوي أجيب بس لو سوحي جاد واحد درام عمل كبيت بارتس كوي أول تاكل وطا أنا أنوك تاني استخف ساق بعدني أنوك تكوي تموق ساق بعدني أنا كوجر بس همير دبل مب سنت بهرودي أنا أيش شيء waxaa arkib anoo dad meyd dhex jiif oo dhaawacay aad ku hayda dhex jiif sidaana ka dhex jiif maxay waa ka dhex jiiftaan dhiig badan sana soo alboorka niga alboorka niga alboorka habeenka jiifna soo haa dadkii kala dharka dharkii dhaw dhaw dhiig wax ku kala dhara loo keenay waa nagala qaaday isla markaa nagala qaaday waxaa nala geeyay caasimadda Kampala caasimadda Kampala meesh waxa waxaan saddex saac bina cumar tagnay baskii ka raacnay ko tobanka waxaan tagnay Botiyaaba ma xeerada tababarka ma wadada waa dhugday laas waxaa la diiday mintaqana hadaa tooska laga bixiyo soomaalida waxaa leeyahay waa rafaadka arki waa soo laabanay laadaa jeer dheer lagaa soo geli saa inuu dheerta malinimo haa jeer dheer ma dareemaysa marka buuru buuru marka buuru buuru haa saa saa ko iyo tobanka tagnay ko iyo toban markay teganaysaa saas aan ururaal ururaal ururaal waa fudhax qasay marka marka la fudhax qasay saan aan u ku daloob aas qoy goonaas in yuwan ismaas interbiino wewe ka jiinaysa dhulku maxaa u dhowrsanay dheer roob baa mogtay anu daba dheeqi gaala weydiidaa wewe ka jiinaysa daa interbiino fariihu yiraahdo ka jiina ma aqana saan u fiiri dabada ugu dhufto waa iska fadhiist bas duhur markii aad la gaari camal aan soo bax waa baxnay waxaa la soo sii busta iyo joodari iyo barkindiis iyo mistigeed lah oo asagu cunay misli saxan ambulan nin walba saxankiisa uu taa nin waxa hor fuudana ma jir nin walba xiisa feelka gali wax waa taaganayay bas waa baxnay waa ciidanka dad gurinay dadka soo dad gurinay bas misliga kii ku soo qaadin mushaarid iyo laba rooti waa soo baxnay qadaa hadal u fayl sideed saac qada laba saac bayna soo qaadan saa u fiiri soo adeeg baan iyo digirtan shashaamay lo anu lo aasinaaba badar noogu laga rabaa tan waxaa waa lo aasinaa tan iska daadaytay wax fiican liis siinaa maleen dale fayrka gal hadale ku laabsan dale أيد لي وهذا ورايد مش خدمة هاي تبحوا ورايد بس بس بس العنوم بايا وكيس ما كل عني عني تدوب له لا يو نقول سحر ما هنا ما مركي دب وانا أقول كم أقول وري مزفن ما هنا يوان أقول أقول شيء ده سعد على بلا توبر كي نوادي لما هذه بري بري ثلاثة وما ثلاثة كانوا حنا بلنا هيلوين هاش ما وذا لا يقولون فثلاث ثلاثة الله صباح أفر على سد هيلوين urun waxaa la geey daynila urun waxaa la geey guladley madaxweynaha noo maamusha umaada saacada la bilaabo xamaraa ka shaqaynaysiin markaas waxaa ugu soo tagay hooyadii kaliga doon marka afikii magaasa ay tiri waa garabaa ka jirta marka waxay tiri marka waa kuu ducaynaa meesha kasoo tag waayahan waa kusoo taga walba ducada lagu dursaamala kusoo tagaanay maxamed cabdilaahi yuusuf karana leereed oo saaxiib aan ahayn ayaa u dhiirigeli yarka muxuu ku dhahay yariniyo meeshaan duruufaadaa jire lacag ayaa laga helaya meeshaan aan galnas yiri anina waa islamarkaas macnaha wada qaldanaaba hayaan dhahay markaan macnaha meesha aan tagnay nala qoray kadib wadan masar nala aadi saddex bilood soo tababarnay kadib waana la soo celi xamaraa nala keenay harinacan wuu soo celi harinacan bilcamal lama bilo camal aan joognay waana la soo qaaday aniga waxaa liigeeya cali axmed maaliraha cali axmed dadkii macnaha ay kool diyaarina oo dagaalkii wax loo dagaalana aniga kooshan aan isfahanaan dhahnay meeshaan wada qaldan wahay haddii aan biri waxaya qof muslim aan wax geersinay bishii adduunya waatan aan qaraa ka darmano miyaa baxna ninka kulsanta usheeganay mugta sidii aan kusoo dhuumanay dhexdaasaa baawara noola dhigta cabdibele si xun si xun aan kusoo kokanay baawarkii hoomeydaan ka degnay gabar oo saarana macnaha ninka meesha haysto alxamid haystay tuulada aan u soconay ma gaartaan markastaba darqada ka soo wacay ninku waan ka shekanay waan ka tegnay dhaqaa sideesa camal aan kusoo laweynayn sidii macnaha hadan baawarkan aan kusii hadlay xamar ku galnay xamar markaan galnay nin kastaba baasay meesha taqaanta aad kadibna xal aan raadi qorshahii inaan markaas daba aan la shaqeynin oo shalay baadi aan ahay xoolaha kalood ma dhumaa mugta oon waddo qaldan aan ahay maantana ilaaha iga soo hanuuni inta iga dambaysana aan leeyahay dadka aan soo qaada soo qaada waa baadiyateen
dhegaystayaal intaas ayaana caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiida idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad kala socoteen kan mid lamid ah intaan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام